halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska waxaannu horay idinku sii wadi doonaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabka zabuurada waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhrista ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraada iyo weliba qalbi qaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatadu ay ku badan tahay dadka markiina ugu dambeysay waxa ay inoo joogtay zabuurka sagaal iyo toddobaatanaad aayaddiisa siddeedaad markaasoo reer binu israa'iil ay ilaah baryayeen waa zabuur waxiya oo ka hadlaya wakhtiga dhibka weyn uu ka taagan yahay qurumaha oo dhan reer binu israa'iilna waxa ay odhan doonaan hanoo xusuusan dembiyadii awoowayaashayo naxariistaadu dhaqsiyo ha noogu timaaddo waayo aad baana loo dhibay haddaba su-aashu waxa ay noqonaysaa sideebaa dembiyadoodii looga cafinayaa wakhtigaas mustaqbalka ah waxaan markaas idiin sheegayaa inay dembidhaafka ku helayaan dhimashada masiixa haddaba qofkii diida ha ahaado yuhuud ama quruumaha e ama miskiin ama taajir addoon ama nasab nin ama naag caddaan ama madow casaan ama jaalle midabku doono qofku ha lahaado eh ciqaab baa sugaysa marba haddii uu diido ciise masiix waa inaad ama xisaab u hortagtaa amase furasho waana labadaas dariiq tan keliya ee dadka lagula macaamiloonayo waa inuu xukun ilaah u soo hor istaago qofka ama furasho iminkana aanu dhegaysanno sida ay reer binu israa'iil u calaacali doonaan iyo sileca haysta wakhtigaasi isaga ah sida ku qoran zabuurka sagaal iyo toddobaatan aayadda sagaalaad oo leh ilaaha badbaadada yadow magacaaga ammaantiisa daraaddeed noo caawi oo magacaaga daraaddiis noo samata bixi oo dembiyadayada nadiifi reer binu israa'iil waxa ay ku faanayaan oo leeyihiin ilaah iyaga ayaa uu ku dhex jiraa ilaah ma samata bixin waana la quursaday oo waxaa cay ay u noqdeen qurumaha balse waxa aad eegtaa sida caaqibada leh ee zabuurkani uu u soo dhammaanayo waxaana aan eegaynaa zabuurka sagaaliyo toddobaatan aayadda saddex iyo tobanaad baalka toddoba boqol lixdan iyo afar ee axdigii hore waxaana qoran sida tan haddaba annagoo ah dadkaaga iyo idihii daaqsintaada waannu kugu mahadnaqaynaa weligayo oo ammaantaada waannu ka sheekayn doonnaa tan iyo kaabkaab markii boqortooyadu timaaddo ayaa ilmada iyo qoomamadu ay ka tegi doontaa ha yeeshee waxaa jiri doona ammaan qarni ka qarni markii boqorku yimaado iminkana waxaanu si dawaali ah idinku bilaabaynaa zabuurka siddeetanaad mawduuca zabuurkan waxaa weeye baryo ilaah lala hor imanayo ilaahaasoo ah welibana ari jirka reer binu israa'iil oo ah ilaaha samada zabuuradahan ilaa laga gaaro zabuurka sagaal iyo siddeetanaad waxaa soconaya gabayo aftahanimo ay ku laran tahay waxaase zabuurkan siddeetanaad nuqligiisa giriigta ah lagu sheegayaa ama la leeyahay caashuur taasoo mufasiriinta qaarkood ay leeyihiin waxaa la qoray wakhti ka dambeeyey boqortooyadii daa'uud waxaase cad inuu qayb ka yahay zabuuradihii uu qoray asaaf oo isagu noolaa wakhtigii daa'uud waxaana aan garanaynaa in wakhtigaasi uu ahaa wakhtigii boqortooyadii daa'uud ay taagnayd wuxuu ku socdaa madaxdii mustakiistayaasha waxaana lagu luuqayaa shoshaanim ciduud oo macnuhu noqonayo fiore zabuurkan oo kale ah oo ka hadlaya masiixa ayaanu horay idinku soo akhrinayay zabuurkani waa baryootan lala hor imanayo ari jirka reer binu israa'iil inuu haddana hogaamiyo reer binu israa'iil haddaan markii ugu horreysay idin akhrino zabuurka siddeetanaad aayadda koowaad baalka toddoba boqol afar iyo lixdan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan namaqal ari jirka reer binu israa'iil jirow kaaga reer yuusuf sida ari u horkacow kaaga karabunta ku dul fadhiyow soo iftiin haddaba arijirka israa'iil cid kale ma ahan waase ciise masiix waxaannu horay u soo aragnay idaha iyo arijirka zabuur ka hadlaya haddaan markaa horay idinku sii wado ayaa waxaa ku qoran aayadda labaad ee zabuurka siddeetanaad sida tan reer efraayim iyo reer benyamin iyo reer manaase hortooda xooggaaga ku kici oo kaalay oona badbaadi waxaa saddexdan qabiil loogu celcelinaya waxa weeye in iyagu ay ahaayeen kuwa dhanka gadaale ka jira taambuugga ama u dambeeya haddaan horey idinku sii wado haddaba xigisada kitaabka ayaanu iminka eegaynaa zabuurka siddeetanaad aayadaha saddex ilaa shan waxaana qoran sida tan ilaahu mar kalena soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waannu badbaadi doonaa rabbiyow ilaaha ciidamadow ilaa goormaad u caraysnaanaysaa baryootanka dadkaaga waxaad ku quudisay kibistii ilmada oo ilmo aad u badanna ayaad cabsiisay waxaa haddaba reer binu israa'iil ay haatan dareensan yihiin inaanu ilaah maqlaynin carada uu dadkiisa u caraysan yahay aawadeed waxaa kaloo halkan ku cad in qarankani ay dhibaato fara badan soo mareen waxaaba jirtay wakhti ilmadoodu ay cunno u noqotay ma jiro haddaba qaran u soo dhibtooday sida reer binu israa'iil waxaana ugu wacan in israa'iil ay diiday arijiraheeda sida ku qoran injiirka sida luuka hoosu qoray cutubka sagaal iyo tobanaad aayadaha koob iyo afartan ilaa afar iyo afartan sayid ciise masiix qoriisa ayaa leh sida ku qoran injiilka sida luuka hoosu qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan gabdhaha yeruusaalimow aniga ha ii barooranina laakiin idinku carruurtiinna u baroortaa haddaan horay idinku sii wado haddaba xigisada ayaannu iminka eegaynaa isla zabuurka siddeetanaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan ilaaha ciidamadu mar kale na soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waanu badbaadi doonaa haddaba cid kale oo iftiiminaysa ma jirto wejiga israa'iil waase masiixa ilaah haatan waxaa halkan yaalla aayad kale sida ku qoran zabuurka siddeetanaad aayadda sideedaad oo leh geed canaba ayaa dalkii masar ka keentay oo intaad quruumihii ka eriday ayaad meel ku beertay wuxuu zabuurluhu ka hadlayaa markii ilaa masar ka soo waday halkaasoo lagu addoonsan jiray oo uu soo dhex dejiyey dhulka falastiin oo uu israa'iil ku beeray oo zabuurluhu uu ku mataalayo geed canaba ha yeeshee israa'iil waxaa saarnaa mas-uuliyad aad u sarraysa waayo waxaa loo muujiyey jaahi rabbiga haddaan horey idinku sii wado xiisada kitaabka zabuurada ayaanu eegaynaa cutubka sideedaad aayadaha sagaal ilaa labayo toban waxaana qoran sida tan meel baad hortiisa ku diyaarisay oo waxa uu yeeshay xidido dhaadheer kolkaasuu dhulkii buuxiyey oo buurihii waxaa qariyey hooskiisii oo laamihiisiina waxa ay noqdeen sida geedaha la yidhaahdo kader oo ilaah laamihiisii wuxuu gaarsiiyey tan iyo badda dhudihiisiina waxa ay gaareen tan iyo webiga bal maxaad deyrkiisa u dumisay si ay kuwa jidka maraa oo dhammo u goostaan waa run in ilaah xayndaab ku wareejiyey reer binu israa'iil oo waxaa dhacday in dad fara badan ay isku dayeen inay baabi'iyaan ha yeeshee dowladihii xilligaas awoodda lahaa ayaan ku guulaysan inay israa'iil dabargooyaan waxaa ka mid ahaa masar iyo reer ashuur iyo weliba reer xeed ha yeeshee waxaa timid maalin ilaa xayndaabka ka qaadiyey qaranka oo waxaa ku tuntay cadaawayaashoodii maxaa taa ugu wacnaa waxaa ugu wacnaa in israa'iil ay diiday arijiraheedii haddaan soo koobo ayaa waxaa habboon inaan isla eegno zabuurka siddeetanaad aayadaha toddobiyo toban ilaa sagaal iyo toban baalka toddoba boqol shan iyo lixdan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan gacantaada ha kor saarnaato ninka gacantaada midig jooga iyo bini aadmigii aad nafsadaada u xoogeysatay markaas dib kaaga noqon mayno na noole oo markaasaanu magacaaga ku baryootamayna rabbiyow ilaaha ciidamadow mar kale na soo celi oo wejigaaga noo iftiimi oo waanu badbaadi doonaa haddaba haddaan idin weydiiyo waa kuma kan gacanta midig ee ilaah jooga waa masiixa ilaah waayo gacanta midig ee ilaah kan taagan waxa uu taagan yahay jaga awoodeed daa-uudna waxa uu leeyahay sida ku qoran zabuurka boqol iyo toban aayadda koowaad rabbigu waxa uu sayidkeega ku yidhi midigtayda fadhiiso ilaaaan cadaawayaashaada ka dhigo meeshaad cagahaaga saarato ciidamasiix ayaa zabuurka soo xigtay markii kuwii ka soo horjeeday ay la luulamayeen waxaana ay qisadaas ugu qoran tahay injiilka sida mataayos u qoray cutubka labaiyo labaatanaad aayadda afar iyo afartanaad waxaana aan ku soo koobayaa hadalkayga in zabuurkani uu yahay mid qiimo weyn leh waxaa iminka dhegeystayaal aan idiin bilaabaya haddaba zabuurka koob iyo siddeetanaad oo isagana aynu soo koobi doono wuxuuna mawduuciisu noqonayaa sanata bixin waa zabuur la mida kii siddeetanaad oo baryo ah oo ay leeyihiin reer binu israa'iil waana zabuur ka hadlaya wakhtiga dhibka weyn uu jiro waxaana baryadeennu wakhtigan xaadirkaa ay noqonaysaa inaan fursad u helno in hadalka ilaah la baafiyo balse wakhtiga dhammaadkiisa waa marka loo ooyayo in ciise masiix yimaado waxaana sidaasi ku baryootami doona masiixiyiinta zabuurkani waa mid ilaah samata bixin lagu weydiisanayo wuxuuna ku socdaa madaxdii nuskiisayaasha waxaana lagu luuqayaa gitiid oo waa zabuur uu tiriyey asaaf waxaanan xigashada ka bilaabaynaa inagoo eegaynaa isla zabuurka koob iyo siddeetanaad aayadaha hal ilaa afar baalka toddoba boqol lixdan iyo shan ee axdigii hore waa kitaabka buluugga ah ee waxaana qoran sida tan aad ugu gabya ilaaha xooggeenna ah oo farxad ugu qaylaya ilaaha yacquub zabuurka korowqaada oo waxaad halkan keentaan dafka iyo kataaradda lagu farxo iyo shareeradda buunka afuufa markay bishu dhalato iyo markuu dayaxu cadda buuxda yahay iyo maalinta iidaheenna iyo maalinta iideenna quduuska waayo taasu qaynuun bay u tahay reer binu israa'iil waana amar ka yimid ilaaha yacquub qidcada kore waxa ay ka hadlaysaa markii buunanka la afuufayo oo ah ciidda waababka markaasoo reer binu israa'iil ay xusuustaan markii cidlada ay taambuugyada ka dhisan jireen waxaana ay ka mid tahay afarta ciidood ee reer binu israa'iil ay xusuustaan oo kale ah ciidda kormaridda ciidda bentecost ciidda midhaha ugu horeeya iyo ciidda waababka waa maalin farxadeedoo waxaana ay waxyi ahaan u kaamelaysaa mustaqbalka haddaan horey markaa idin kusii wado ayaa waxa aan iminka eegayaa zabuurka siddeed iyo kow aayadaha siddeed ilaa sagaal waxaana qoran sida tan dadkaygiiyo bale maqla oo anna waan idin degi doonaa reer binu israa'iilow bal haddaad imaqli lahaydeen waa inaan ilaah qalaad idinku dhex jirin oo waa inaydan innaba ilaah qalaad caabudin ilaa haatan waxa uu soo xusuusinayaa wakhtigii hore haddaan horay markaa idinku sii wado xigashada ayaan iminkana eegayaa cutubka koob iyo siddeetan aayada tobanaad waxaana qoran sida tan anigu waxaan ahay rabbiga ilaahaaga ah oo kaa samata bixiyey dalkii masar afkaaga aad u kala qaad oo anna waan buuxin doonaa haddaba waxaa ballankan leh reer binu israa'iil waana inaan sidaa ku dhaafno laakiin waxaa jira cashar ruux aynu halkan ka baranayno ilaah inaguma hogaamin innaga masar laakiin wuxuu inaga badbaadiyey dembiyadeenna oo dunida u ah sida masar in laga soo waday ilaa haatan waxa uu leeyahay afkiina fura oo waxaan idinka dharjinayaa barakooyinka ruuxa oo hubal ahaan sidaa wuu sameeyey oo ilaah wuu inuu wanaagsan yahay haddaan horey idinku sii wada xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa zabuurka koob iyo siddeetanaad aayadda koob iyo tobanaad oo leh laakiinse dadkaygii ma ay dhegaysan codkaygii oo reer binu israa'iilna ima aqbalin waxaa halkan laynuugu sheegayaa inaanay israa'iil aqbalin ilaah waxaana kaloo hubala in dadka yaguba ayaan ilaah si kal iyo laaba u raacin oo welibana badidoodu ma aqbalin hadiyadda nimcada ee lagu helo rumaysadka ciisanse haddii qofku aanu lahayn hadiyaddaas meelba isma soo taagi karo oo cid kale waxba ugama sheegi karo ilaah maxaa wacay weli dembiyadiisii ayaa uu ku jiraa waxaanu dhegaystayaal iminka intaa kore kaga baxaynaa zabuurkii koob iyo siddeetanaad oo aynu in yar ka soo xiganay oo weliba aanu soo koobnay innaga oo ka qaadanaynaa arrinka gundhiga oo ah waxaan haatan eegaynaa zabuurka labaiyo siddeetanaad ee kitaabka zabuurada zabuurkan labaiyo siddeetanaad waxa uu ku bilaabanayaa mawduuciisa oo ku saabsan in ilaa xukumo xaakinada dadkiisa kanina waa zabuur sida badan aan la garan oo si kaleeto loo fahmo waxaana aalaaba isticmaala kuwa daldaloolada ka eega kitaabka quduuska waana zabuur waxyi ah oo mustaqbalka la kaamili doono oo ka hadlaya dadka ilaah waxa uu khuseeyaa zabuurkani wakhtiga dhibka weyn markaasoo uu badbaadin doono muuminiinta reer binu israa'iil ee xilligaas wuxuuna zabuurku ku bilaabanayaa sida ku qoran baalka toddoba boqol lix iyo lixdan ee axdigii hore zabuurka labaiyo siddeetan aayadda koowaad waxaana qoran sidatan ilaa waxa uu dhex istaagaa ururka ilaah oo waxa uu wax ku xukumaa ilaahyada dhexdooda waxaa qoran oo turjumada dhabta ay noqonaysaa ilaa waxa uu dhex istaagaa kuwa xoogga leh taasina weli ma dhicin wuxuuna isagu dhex istaagi doonaa kuwa xooga weyn leh markii zaban ku dhammaado waxaana kaloo qoran oo waxa uu wax ku xukumaa ilaahyada dhexdooda yuu haddaba ilaahyu ugu yeerayaa zabuurluhu bal aynu dhegaysanno aayadda labaad waxa ay leedahay waxaana qoran ilaa goormaad xaqdarro wax ku xukumaysaa oo ilaa goormaad kuwa sharka leh u eexanaysaa haddaba way ahmiyad ballaaran tahay in zabuurkan labaiyo siddeetanaad hagaag loo garto bal garo kuwa uu ilaah ugu yeerayo ilaah xaakinada dunida ayaa uu sayidyo ugu yeerayaa waayo waxa ay istaagaan jagadiisa oo waxa ay ku fadhiistaan kursigiisa cadaaladda haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada ayaannu horay idinku sii wadaynaa zabuurka laba iyo siddeetanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan miskiinka iyo agoonka garsiiya oo cadaalad ugu garsoora kan dhibaataysan iyo saboolka badbaadiya miskiinka iyo kan baahan oo ka samata bixiya gacanta kuwa sharka leh markii sayidkeennu yimaado dunidan waxa uu difaaci doonaa masaakiinta agoonta saboolka iyo kuwa baahan kuwa laga doonayo inay sidaa yeelaan waa xaakinada waxaa kaloo laga doonayaa in ay sharciga sida uu yahay u meel mariyaan oo ninkii nin dila ay dilaan kii wax dhacana ay ka soo ridaan oo aanay cadaaladda marin habaabinin laakiin ay u wadaan sida ilaah ka doonayo waxaa kaloo laga doonayaa inaanay ninna gartiisa qalloocin iyaga oo u eexanaya xigaaladooda ilaah inaba aqbali maayo cudurdaarka soomaalida marka ay leeyihiin ilaahow aqoon darro hanagu cadaabin eexna hanagaga tegin waa suuragal in aqoon darrada aad qiil u heshaan intii wakhti ah laakiin inaba naftii aad eex aawadeed garteeda u qalloocisaan inaydan la baxsanayn ama aan la idiin dhaafaynin ayaa hubala waayo waxa uu ilaah leeyahay miskiinka iyo agoonka garsiiya oo cadaalad ugu garsoora kan dhibaataysan iyo saboolka haddii amarkii ilaah aad ka dooratay kan dadka iyo qaraabadaada ilaah aqbali maayo ooraahdaada kore ee ahayd eexna hanagaga tegin haddaan horay idinku sii wadno haddaba ayaannu iminka eegaynaa dabuurka laba iyo siddeetanaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan iyagu waxba ma yaqaaniin waxna garan maayaan oo gudcur bay hor iyo dib ugu socdaan dhulka aasaaskiisii oo dhammu waa wada dhaqaaqay waxaan idhi idinku waxaa tihiin ilaayo oo dhammaantiin waxaa tihiin ilaaha ugu sarreeya wiilashiisa haddaba aayaddan ugu dambaysa waxaa xitaa soo xigtay sayid ciise masiix markii ay su-aal ka keeneen rabaaninimadiisa oo waxaa qoran haddii aynu eegno injiilka sida yuxanaa u qoray cutubka tobnaad aayadaha saddex iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon sida tan yuhuuddu waxa ay ugu jawaabeen shuqul wanaagsan aawadiis kugu dhagxin mayno laakiin caytanka aawadiis iyo in aad adigoo nin ah ilaah iska dhigayso ciise wuxuu ugu jawaabay miyaanay ku qornayn sharcigiinna waxaan idhi idinku waxaa tihiin ilaahyo hadduu ilaah kuwii hadalkiisa u yimi ku sheegay ilaahyo oo qorniinkana lama jebin karo ma waxaad ku leedihiin kii aabbuhu quduus ka dhigay oo xagga dunida uu u soo diray waad caytantaa waayo waxaan idhi wiilkii ilaah baan ahay haddaanan samaynin shuqullada aabbahay hay rumaysanina haddaba marka ay joogto xukunka ama eedda masiixiyiinta qaar ay eedeynayaan walaalahooda kale ee masiixiyiinta ayaa waxaa noo balballaarinaya rasuul boolos sida ku qoran warqaddiisii koowaad ee korintas cutubka afraad ayadaha saddex ilaa shan haddaba xukunkii xagga sare looga hadlay iyo kan iminka bawlos uu uga hadlayo warqadan koowaad ee reer korintos cutubka afraad aayadaha saddex ilaa shan way kala duwan yihiin ma ahan in aad xukuntaan walaal masiixi ah waase in aad wax u sheegtaan meelo badan oo qorniinka ayaana taas looga hadlayaa haddaan soo koobno zabuurka labayo siddeetanaad ayaannu eegaynaa aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan habase yeeshee waxaad u dhiman doontaan sida dadka oo kale oo waxaad u dhici doontaan sida amiirada midkood ilaahu sare joogso oo dhulka xukun waayo waxa aad dhexli doontaa qurumaha oo dhan waxaannu haddaba si aan joogjoogsi lahayn idinku bilaabaynaa zabuurka saddex iyo siddeetanaad zabuurkani waa mid dadka ilaah ay u cabanayaan in ilaah xukumo cadaawayaashooda waana zabuur uu tiriyey asaaf zabuurkan waxa uu ugu dambeeyaa zabuuradihii uu asaaftiriyey waana mid ya badan oo lala tacajabo waxa aan idiin sheegayaa in zabuurkani khuseeyo oo keliya reer banu israa'iil waayo ma jiro meel kale oo dadka kale ee aan reer banu israa'iil ahayn ayay ka soo gelayaan zabuurkan zabuurkan waa mid ka mid a kuwa gabay awootiga ah oo dadka reer banu israa'iil ay ilaah cadaalad kaga baryayaan zabuurluhu waxa uu ilaah weydiisanayaa inuu dadkiisa samato bixiyo oo uu cadaawayaashooda ka soo furto haddaan xigashada idin bilowno ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol lix iyo lixdan ee axdigii hore zabuurka saddexiyo sideetanaad aayadaha haleelaa afar waxaana qoran sida tan ilaahow shib ha odhan oo ha aamusin afkana ha haysan ilaahow waayo baleeg cadaawayaashoodu way buuqaan oo kuwii ku nabca madaxay kor u qaadeen dadkaagay xeelad ugu tashadaan oo waxa ay dhammaantood u arrinsadaan kuwaad qarisay waxa ay isku yidhahdaan kaalaya aanu baabi'ine yaanay mar dambe quruun ahaanine si aan magaca israa'iil dib loogu soo xusuusan waxaa zabuurkani uu khuseeyaa kuwa maleegaya sarqoolkii lagu burburiyey qaranka israa'iil waxaa haddaba jira kuwo isku dayaya inay zabuurkan ku taariikheeyaan wakhtigii yehoshafaad oo ahaa wiilkii uu awooha u ahaa daa'uud qaar kale ayaa ku taariikhaynaya wakhtiyo kale arrinka ahmiyadda leh waxa weeye in cadowga ilaah ay nacaybkooda mar waliba bannaanka keenaan ha yeeshee wakhtigii la qoray waa iska malo laakiinse hubaal ama xaqiiqo lama hayo haddaan horey idiinku sii wadno haddaba xigashada ayaannu iminka eegaynaa zabuurka saddex iyo siddeetanaad aayadaha shan ilaa siddeed waxaana qoran sida tan waayo iyaga oo isku waafaqsan ayay ku arrinsadeen oo axdi kaa geesa ayaay isla dhigtaan teendhooyinkii reer edom iyo reer ismaaciil iyo reer mow'ab iyo reer hagariim iyo reer gabal iyo reer camoon iyo reer camaleeq iyo reer falastiin iyo kuwii tuulos deganaa oo xataa reer ashuurna way ku darsameen oo waxa ay kaalmeeyeen ilmo luud haddaba ashuur waxaa loo jeedaa reer suuriya ilmo luudna waxaa loo jeedaa reer mow'aab iyo reer camaleeq magacyada markii aad eegayso baalasha kitaabka quduuska ah waxaad arkaysaa inay weligood ahaayeen cadowgii ilaah waxaana aan idinku leeyahay aayadahan waxa ay ka hadlayaan wakhti soo socda oo mustaqbalka ah wakhtiganna waxaannu ognahay in reer binu israa'iil ay ku hareeraysan yihiin carabta kuwaasoo aan carabnimo isugu xirnayn laakiin muslimnimo isugu xiran
iyo khayr badan hilwad iyo sharaf leh kalayaana maane rabbi baadkaan leh caqli aan goyn iyo ilays aan damayn leh kalayaana maane rabbi baa awood leh ayo iyo khayr badan hilwad iyo sharaf leh kalayaana maane adduunku badbaadsho dembigeenni awgii isaga u iishe kalayaana maane rabbi baa awood leh ayo iyo khayr badan ilwad iyo sharaf leh kalayaana maane ibliiska iyo jiniga adana lumiya isaga ka adage kalayaana maane rabbiga awood ayay iyo khayr badan ibad iyo sharaf kalayaana maane ninkii ruuxa aamina rabbigiisa deeca adibaawiyale kalayaana maane rabbiga awoodle ayaiyo khayr badan ilaliyo sharafle kalayaana maane kii amaarka raacay ilaahii rumeeya adibaawiyale kalayaana maane rabbiga awoodle iyo khayr badan ilwad iyo sharafle kalayaana maane arxankeeni weeyaan ayaan sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin